أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka duurnimo qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah weeraro kala duwan oo khasaar lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolada mandheere iyo gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya mu'asasada alkataib ayaa baahisay filim dokumentari ah kaasi oo lagu soo bandhigayo dulmiga dowladda maraykanku ay ku hayso dunida iyo cadaawadda ay muslimiinta u qabaan ee sababta u ahayd weeraradii barakaysnaa ee koob iyo tobankii sebteembar bulshada ku dhaqan degmada xindheere ee wilaayada galgaduud ayaa goob fagaara ah ku daawaday filimka ay baahisay mu'asasada alkataib askar ka tirsan ciidanka gumaystaha sahyuuniyadda yahuudda ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday kadib markii diyaarad ay kula burburtay magaalada qaza munaasabad shaadooyin lagu guddoonsiinayey arday baratay akhriska iyo qoraalka ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe toddobaadkii afraad waxaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan si dardar leh kaga socota xamlada dacwiga ah ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب
saddex iyo labaatan sanno kadib intee la eg yahay khasaaraha maaliyadeed ee maraykanka ka soo gaaray weeraradii kow iyo tobankii sebteembar Then on September 11, 2001, we were shaken out of complacency. Thousands were taken from us as clouds of fire and metal and ash descended upon a sun filled morning.
maxaan ka ognahay shirkadaha ugu badan ee uu ku habsaday khasaaraha imisaase ku shaqa beeshay weeraradaas khasaaraha ugu badan waxa uu gaaray shirkadaha caymiska kuwa dalxiiska iyo kuwa duulimaadyada oo wadarta khasaarahooda uu ka badan yahay boqol iyo afartan bilyan oo dollar halka ay ku shaqabeeleen shan boqol sagaashan iyo sideed kun oo ruux
maxayse tahay aadaafta loo beegsaday maraykanka أهدافها آه، طبعا أولا آه، استهداف رأس الكفر في العالم آه، نظام النظام العالمي الجديد نظام القطب الواحد فأمريكا اليوم تهيمن على العالم وتدعم اليهود دعما مباشرا in dhaqaalaha laga wareemo gaalada iyay uga daydeen mujaahidiinta ma ahan waxay iyagu hadda bilaabeen ee waa qayb ka mid ah siyaasadda sharciga ah
maxay ahaayeen daaraha ganacsi ee laga burburiyey maraykanka maxaanse ka naqaan waxay ahaayeen trade centerga caalamiga ah ee adduunka oo uu maraykankana ku faanahayay marna quruxdooda iyo bilicdooda iyo dhismahooda uu ku faanahayay marna dhaqaalaha ka imaado uu muslimka iyo ummadaha kale ee adduunka uu ku gumaysan jiray marka laga soo tago khasaaraha maaliyadeed ee muuqda maxay kaloo washington ku weysay weeraradaas Een, yurub iyo maraykanka iyagoo isku qoofalan markii ay ku mashquuleen la dagaalanka een, muslimiinta shiinuhu ee wuxuu soo iqtixaamay bartamaha qaaradda yurub een, dharka qaybihiisa kala duwan een, qalabka elektroniga iyo kaabayaal muhiim u ah bulshada ee reer yurub hadda waxaa laga keenaa een, dhanka shiinaha
intaas iyo ka badan waxaad ku maqli doontaan barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo aad dhegaysan doontaan galabka jimcaha saacaddu markay tahay tobanka iyo qadar soddon daqiiqo ah inshaa allah لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب waa duurnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay tobanka rabiicul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri qodobadii warka ugu door karoonaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiyo dhan weeraro kala duwan oo khasaar lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolada mandheere iyo gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya laba qarax oo mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ayaa lala egtay saldhigga maleeshiyaadka riddada nisa ay ku leeyihiin magaaladaasi waxaana jira khasaare gaaray cadowga mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga saliibiyiinta kenya ee deegaanka elaale ee hoostaga degmada calqaalow ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya gaarisa ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga saliibiyiinta kenya ee deegaanka caalinjuqur ee hoostaga degmada faafi ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya dagaalka intii uu socday waxay rasaasta mujaahidiintu haleeshay oo gubtay gaari ambalaas ah oo saliibiyiinta u dhex yiilay saldhigga dhanka kale waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal laba maalin ka hor ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee buulaguduud ee duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose dhimashadu waa laba askari oo murtadiin ah dhaawacuna waa shan askari oo isla maleeshiyaad karidada ah mu-asasada alkataayib ayaa baahisay filim dokumentary ah kaasi oo lagu soo bandhigayo dulmiga dowladda maraykanku ay ku hayso dunida iyo cadaawadda ay muslimiinta u qabaan ee sababta u ahayd weeraradii barakeysnaa ee koob iyo tobankii sebtembar warbixintaasi waxaa inoo hayaa walaalka faysal mahad soomaali
أما والله إن الظلم شؤم ولا زال المسيء هو الظلوم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم وإزدار سو قدبنا معلومات مج ميزان له kaasoo la daawan karo muddo ka badan hal saac waxa uu soo bandhigayaa sooyaalka maraykanka ee ku hardhan dhiigdaadinta meesha uu ka soo askumay ilaa maanta oo dowladdan markii ugu horaysayba dhidibada loogu taagay xasuuq iyo isirsifayn sidoo kale waxa uu soo bandhigayaa gumaadkii ameerikaanka ay ka geysteen eshiya afrika yurub iyo koonfurta ameerika
an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. It is an atomic bomb.
All entrances to North Vietnamese ports will be mined. Rail and all other communications will be cut off to the maximum extent possible.
Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Every nation in every region now has a decision. Either you are with us, or you are with the terrorists, or you are with the terrorists.
The worst terrorist campaign in the world right now, by far, is the one that's being orchestrated in Washington.
I just want to remind everybody the United States is the world's terrorist. We just set the Middle East on fire in the last 20 years, and now we're doing a proxy war in Ukraine, which we provoked.
So I was hearing from Yemenis when I was traveling in these tribal areas in the South. You know, you, you call uh, Al Qaeda terrorism. We say your drones are terrorism. You know, and for, and for them, they're right.
هل تعلمون أيها المسلمون أن أكبر وأعظم دولة إرهابية في تاريخ البشرية هي أمريكا بل إن مؤسس الإرهاب في العالم هي أمريكا فتعالوا بنا تعالوا بنا نقلب صفحات التاريخ ونخرج ما يجهله الكثيرون عن هذه الدولة الظالمة الجائرة العاتية الطاغية
filimkan ayaa isdultaagaya duulaannada foosha xun iyo gumaadka xargagoosadka ah ee ciidamada saliibiyiinta maraykanka ay ka geysteen dalalka afghanistaan ciraaq iyo soomaaliya iyo dalal kale oo kuwa islaamka ka mid ah waxaana lagu soo bandhigayaa muuqaalo argagax leh gubasho daran iyo gabadfallo wuxuushnimo ah waxaa ii muuqda ku dhowaad labaatan qof taliye baasma ku jecla dhaqso oo dhimbilka kici ha ka joojin ee kuwaad rasaasta ha ka joojin ee kuwaad rasaasta ha ka joojin ee kuwaad rasaasta
anigoo ah cabdi xasan dhogor joogana degmada saragle dhaawaca fara badan ayaan soo gaaray oo gaaladu ayna gaarsiisay oo habeenkii xalay ahaa saddex saac iyo bar ilaa afar saac inta u dhexaysay duqaynna u geysatay dad maxas oo muslimiin oo guryahooda jifo maatadan ay ka mid tahay ee dhaawaca ay qarax u geystay laba gantaal ayay nagu riday
isdaarkan ayaa bannaanka keenaya wejiga dhabta ah ee dowladda saliibiyadda maraykanka iyo ciidamadeeda ku soo duulay waddamada caalamulislaami kaas oo meesha ka saaraya sheegashadooda ah ilaalinta xorriyadda iyo badqabka dadka balse taa cagsigeeda filimka ayaa lagu dhex arkayaa wuxuushnimada ay ku kacayaan ciidamada ameerikaanka ah iyo qiraallo ay samaynayaan madax hore kuwa hadda jooga siyaasiyiin iyo weriyaal ameerikaan ah oo baaritaanno ku sameeyey dhacdooyinka qaar ay ku kaceen ciidamadooda maraykanka A critically important question when talking about America's terrorism problem is the matter of how U.S. support for Israel's harsh treatment of the Palestinians relates to what happened on September 11th. There is an abundance of survey data and anecdotal evidence which shows that U.S. support for Israel's brutal treatment of the Palestinians in Gaza and the West Bank, and U.S. support for Israel's efforts to colonize those territories.
You know, one, one of the things we all have to, when we look at the history of how did 9 11 happen, um, you know, if we want to really face the facts, 9 11 happened in part as a result of U.S. foreign policy. And it was a, it was a response to what was a, a widely held perception that the U.S. was at war against Islam and that the United States was an unquestioning supporter of Israel's activities in the Middle East and against the Palestinians. It was, it was not just some sort of comic book version of they hate our freedom. Uh, and I think it's, we, we, we, we don't study history at our own peril.
What, what causes them to drive planes into the World Trade Center? Well, if you believed uh, President Bush or President Clinton or President Obama, it was because they hated women in the workplace and beer and uh, elections in Iowa every four years, which is a nonsense. It was a nonsense in 1996, it's a nonsense now. What motivates these people is they believe they're fighting for their faith. And whether we agree with that or not is largely irrelevant.
farshaxanka iyo qaab diyaarinta filimka oo xirfad sare ay ka muuqato ayaa markan soo gudbinaya duulaanka maraykanka ee ku wajahan islaamka iyo muslimiinta iyo taageerada indhala'aanta ah ee uu siiyo kayaanka yahuudda sahyuuniyadda ah ee loogu yeero israa'iil maraykanka ayaa sannad kasta yahuudda siiya dhaqaale balaayiin ah hub iyo zaad ciidan oo dhammaystiranta ah oo ka dhigaysa in maraykanka uu yahay yahuudda yahuuddana ay yihiin maraykanka
there is no relationship between any two countries in world history that looks like this relationship. The United States, again, supports Israel no matter what it does.
فامريكا هي اسرائيل واسرائيل هي امريكا ومحاوله التفريق بينهما في اشتراكهما في الجريمه والعقاب هو ضرب من العبث فلا احسب اننا بحاجه إلى إثبات أن دويلة إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من أمريكا ومكونة من مكوناتها بل ولاية من ولاياتها فقد تولى رؤساء أمريكا المتعاقبون إيضاح ذلك في تصريحاتهم ولقاءاتهم ومذكراتهم وما من رئيس يدخل بيتهم الأبيض إلا وتعهد تعهدا مقطوعا به على الاستمرار في دعم إسرائيل No American president will let Israel go down the tube, Democrat or Republican. We have a bond to Israel that's much stronger. American presidents and the American people in the future will support all out the survival of Israel if it's attacked.
I have personally followed and supported Israel's heroic struggle for survival ever since the founding of the State of Israel 34 years ago.
I want to emphasize today uh, the support of the American people for the people of Israel.
We can say today that America is Israel's oldest and best friend in the world.
Israel, I think, has a historic claim uh, on Jerusalem.
I recognized Jerusalem as the capital of Israel.
We must be crystal clear. We stand with Israel.
And let me be clear I will always stand up for Israel's right to defend itself, and I will always ensure Israel has the ability to defend itself.
intaasi kadib isdaarka ayaa bidhaaminaya burburka dhanka akhlaaqda ah ee uu wajahayo maraykanka iyo sidoo kale dhanka diinta dhaqaalaha iyo caskariga intaba wuxuu sidoo kale soo bandhigayaa wejiga dhabta ah ee maraykanka ee ka qarsoon dad badan isdaarkan oo ah mid aan waxba ka tegin ayaa sidoo kale soo bandhigaya nacaybka gaamuray ee muslimiinta u qabaan maraykanka kaamiradana waxaa ka soo muuqanaya muslimiin kala jinsiyada ah balse ka midaysan nacaybka ay u qabaan amerikaanka
أمريكان ما ربنا We hate American.
You hate us.
Yes, I hate you.
ما نقبل الاستعمار. احنا آبائنا علمونا.
The Americans come in our country. We will kill them. We will kill them one by one. Because we remember the uh, thousands of thousands that they have killed in Somalia in 1993. And we are against them. And we are supporting Salman because he's a real Muslim. And uh, we are not supporting the Arab.
انه العراقيين لحد الان العراقيين كل العراقيين ما شافوا اي شيء زين من امريكا، فكليتنا مستعدين، انا اقول لك اني هسه قدام الشاشه وقدام شو اسمه مستعد انه اقاتل امريكا.
اصرخوا لكل لنا اصرخوا لكل filimkan ayaa sidoo kale soo gudbinaya tirakoobyo arqaam diraasaad iyo taqaariir cadowga qudhiisa uu ku qirayo burburka iyo fasahaadka uu maraykanka ku soo kordhiyey dunida iyo taariikhda dhiigdaadinta ah ee uu maraykanku leeyahay waxaa ka qayb qaadanaya madax siyaasiyiin reer galbeed ah oo qiraya arrimo badan oo ku saabsan mawduucan iyo hoggaamiyaal mujaahidiinta ka tirsan oo ka mid ahaa madaxdii qorsheeyey weeraradii kow iyo tobankii sebteembar oo ka hadlaya axdaafta iyo asbaabihii keenay culimmo khuburo aqoon-yahanno iyo saxafiyiin u dhashay maraykanka oo iyaguna dhankooda qiraya dhibaatada maraykanka uu ku hayo dunida iyo nabad qaybaha dambe ee isdaarkan waxa uu gudanayaa risaalo nuxurkeedu yahay in xalku uu yahay islaamka iyo in la iska dafciyo dulmiga maraykanka si loo soo celiyo sharafkii iyo mejdigii ummadu lahayd waa filim garatan ah oo xaqaa'iq ku lammaanan tahay kaasoo lagu tilmaami karo isdaaraadkii ugu mugga weynaa ee ku jira kaydka maktabadda jihaadiga ah ee ka faalloonaya taariikhda madow ee maraykanka ee aannu dadka in badan ka warhayn
bulshada ku dhaqan degmada xiindheere ee wilaayada galguduud ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimka ay bahisay mu'asasada alkataib nuur cali warsami abushayba ayaa warbixinta warkaasi noo haya ومن أوجه التشابه بين أمريكا والطغاة السابقين meelaha ay iska shabahaan maraykanka iyo dawaaqiibtii hore sida fircoon waa dilka burburinta iyo banaysiga dhiigga dadka sidaas ayuuna ahaa xaalka fircoon allah wuxuu yidhi qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud ayaa xalay salaadii cishaha kadib meel fagaaraha ku daawaday isdaarkii la wada sugayey kaasoo si rasmi ah loo nashriyey shantii galabnimo ee shalay muuqaalka oo loogu magacadaray maxay muslimiintu u necab yihiin maraykanka islamarkaana soconayay hal saac labaatan iyo lix daqiiqo iyo konton iyo sagaal sekan ayaa dadkii daawaday waxay ka dhergeen ama ay indhaha ka buuxsadeen asbaabaha keenay in maraykanka muslimiintu u nacaan si ka daran sida gaalada kale loo necab yahay iyo dulmiga uu dunida guudkeeda ku hayo haddaba intii uu socday daawashada muuqaalka iyo markii uu soo idlaadayba ayaa qaar ka mid ah bulshada xiindheere waxay dareenkooda u muujiyeen sida tan bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaat waxaan joognaa degmada xiindheere waxaan ku fiirsanay filim aad iyo aad u qiimo badan filinkaas oo quluubta muslimiinta aad iyo aad u soo jiitay gaaladana insha allahu waxa ay geysanayso waa wax looga wada dambeeyo amiiruna ayaa noo sheegay wax alla waxa ay geysanayeen oo u diray waraaqaha haddana annakuna insha allahu waan ka aari doonnaa filinkaas oo aad iyo aad u qiimo badan walaalaheena noo soo hadiyeenna waa ay ku mahadsan yihiin hadda gaaladan allaha jabiyo walaalaha allaha u gargaaro gaalana waxay geysay awlan la moogeyn wax alla waxa ay ku hayaan walaalahanagana waan u jeednaa oo walaalahanaga reer falastiin waxa ay ku hayaan waan u jeednaa insha allaahuna waa laga aari doonaa ilaahayna wuu ka aarayaa ayakana sabarka iyo sugnaanta ay muujiyeen aad iyo aad ayaan ugu bagsannahay annakuna waan la muujin doonaa insha allah bismillaahi raxmaani raxiim maanka baaqane muslimiinta wadanka ruugda amti malaykanka miilkas muslimiinta arka jeesadaan insha allah miilanka jeesadaan degmadana may ruuge hiin dheeri ruuga maanka baaqay muslimiinta inti midooban macnaha gaalada maraykanka waa u jeeda inti aruurta dhammaayaan muslimiinta dhammaayahayaan kole ilaahay subxaana watacaala muslimiinta ku dulqaada hadduu kala falastiin injeysadaa jahuudo tida kale maanka baaqay muslimiinta miilkasiroona gacanta usgubsadaano gaala miili maraykan lakaaran inti maryaha lagu guro insha allah taasa ku baaga
bismillaah magacayga waa maxamed waxaan joogaa magaalada xindheere caawaha halkan ku fiirsanay muuqaalkii alkaafiruun hum addaalimuun ee ibaysay mu'asasada kataib kaasoo laga hadlayay dulmiga dowladda saleebadda ee maraykanka taasoo duulana badan ku qaaday ee loogu magac daray xarbi dhirhaab waddamada muslimiinta iyadoo ka argagixisa dharbaaxyeen kaga imaada mujaahidiinta waxaan leenahay xasuuqyo badan bay kula kacday balse taas noo siyaadimayda waxaan ka ahan sabar waxayna hadda garab ku leedahay xasuuqa ku socda abyaada khaza waxaan leenahay waxaana ku soo celin doona weeraraas iyo weerar ka xoog badan ma noo kama joogsan doona dhigbaxa ku socda weeraro badan bay nagu soo qaaday balse waxba uma telin allah baa annaga noo garab ah idinkana gaalo bale bay ka- bay garabsanayaan si dadku ay waaqaca jira ula socdaan maamulka islaamiga degmada ceelka xiindheere ayaa waxaa looga bartay in dadku ay ka dabageeyaan oo muuqaal walba oo soo baxo fagaare looga shido iyadoo taasna ay weyliso in dadka durmadiiba ay ku xoomaan meelaha laga helo aflaamta uu soo saaro muuqaalbaahiya alkataa'ib si aan qof walba looga sheekayn waxa jira mahadsanid abushayba askar ka tirsan ciidanka gumaystaha sahyuuniyadda yahuudda ayaa bakti iyo dhaawac ku noqday kadib markii ay diyaarad kula burburtay magaalada khaza sayiib cabdulaahi ayaa warbixinta warkaasi noo haya ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa xaqiijiyey in ugu yaraan laba askari ay ku dhinteen halka toddoba kalena ay dhaawacmeen kadib markii diyaarad nooca helikobtarka ah ay ku burburtay howlgal ay ku badbaadinaysay askar lagu soo dhaawacay weerare ka dhacay magaalada rafax ee koonfurta qidaaca shilkan oo lagu tilmaamay inuu yahay kii ugu horeeyey oo ay gasho diyaaradaha nooca loo yaqaano black hawk muddo haatan laga joogo in ka badan toban sano ayaa toddobada xubnood ee ku dhaawacmay waxaa la sheegay inay yihiin mid dhaawacyadoodu ay culus yihiin diyaaradaha qumaatiga u kaca ee maraykanka farsameeyo oo ay ka mid tahay black hawk ee burburtay ayaa wargeyska macaariif ee ka soo baxa deegaanada yahuudda uu sheegay inay daadgureeyeen in ka badan laba kun oo dhaawac ah kuwaas oo ay ka daabuleen aagga dagaalka ee marinka khaza iyo xuduudda waqooyi ee lubnaan waa mid ka mid ah dhibaatooyinka ciidanka sahaynada ay ka wajahayaan qidaaca khaza waxaana intaa u sii dheer in mararka qaar ciidanka yuhuudda ay dhexdooda dagaalamaan ayna askar badan iska dileen muddo kow iyo toban bilood ah ayay sahaynada dagaal kaga jiraan magaalada khaza mana xaqiijin ahdaafta iyo halkaasi ugu soo duuleen oo ay ugu horeeyaan inay maxaabiistooda soo furtaan ayna burburiyaan kooxaha muqaawamada filistiin mahadsanid sweyb munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday baratay akhriska iyo qoraalka ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe cusmaan axmed dhuubow ayaa warbixinta warkaasi noo haya kadib munaasabad siyaar sarah loo soo diyaariyey ayaa lagu qabtay howlka jaamacadda alqima taasoo ujeedkeedu ahaa in shahaadooyin la siiyo arday baratay qoraalka iyo akhrinta kuwaas oo ay soo saartay mu'asasada tacliimiga ah ee almanaar xarunteeda magaalada jilib munaasabadda ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada culimo waalidiin maamulka macalimiinta iyo ardayda mu'asasada sheekh maxamed balli ayaa ka mid ah dadkii kalimaadka ka jeediyey xafladda ardayga duruusta bilaabaya waxaa ugu horeeyaa inay yihiin akhriska iyo qoraalka awlaaddan ayagaay oo farta bartay iyo kuwa kaloo baranaya waa bidaayada tacliinta weeyaan waa meesha cilmiga sharciga uu ka bilowdo waa farta weeyaan hadduusan ruuxu wax aqrin karin ama uusan wax qori karin weligeed hadda meeshaas uu iska joogaya waalidiinta waxaan leenahay ku dadaalay awlaaddooda waxbarashada geeyey la dadaalay ilaahay khayr ha idin siiyo maamulaha mu'asasada almanaar ayaa dhankiisa ka waramay adeegyada waxbarasho ay bixiso mu'asasada waxaanu isugu imaanay meesha tan munaasabad cilmiyeed oo ah qalin jibin waa dufcadii saddexaad oo qalin jibisay munaasabadeeda ayaanu isugu imaanay waxaa ka horreeyey dufcadan laba dufco oo gabdhihii wiilal leh marka injaazaadkaas guulahaas waxaa sabab u ah bacd allaahi subxaanahu wa tacaala gabdhaha mucallimaadka ka ah mu'asasada intii lagu guda jiray xafladda waxaa bandhig sameeyey qaar ka mid a ardayda يا أختي ما الفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع؟ همزة الوصل هي التي لا تكتب أصلا ولا تنطق إلا إذا وقعت في أول الكلمة وأما همزة القطع تكتب وتنطق مطلقا نحن فتيات القرآن ننعم في خير وأمان بتلاوة آيات تتلى من عند الله الرحمن af afhayeenka golaha dhaqanka ee wilaayada ayaa ka mid ahaa dadkii ka qayb galay xafladda qalinjibinta ee loo dhigay qaar ka mid a ardayda mu'asasada almanaar mu'asasatu almanaar altacliimiya xaflad aad u qiimo badan ayaan micnaha ka soo qaybgalnay haddaan nahay noqobada jubbada dhexe ardayda waxyaalaha ay soo bandhigeen aad bay noo cajabgelisay sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa munaasabadda ka jeediyey kelimad ku saabsaneed ardayda qalinjibisay iyo si guud mu'asasada waxaan u joognaa maanta xaflad qalinjabina arday yaryar oo ka soo gudbay marxaladdii rawdada ahayd muasasadu si aad garanaysaan laba qismiyay ka kooban tahay qismi rawdo ah oo ciyaalka lagu baro farbarka kitaabada iyo qiraa'ada lagu baro iyo qismi kale oo macaadahoo culumta sharciga lagu barto arday kaleoo dad waaweyn ay dhigtaan hadda waxaan xafladoodu joogno waa qaybtii rawdada oo ay ka qalin jabiyeen ardada faraha badan ee aad arkayseen cardiga quruxda badan ay noo soo bandhigeen hadda waad arkayseen allah ayaa ku mahadsan subxaana wa tacaala arday aada u daayar oo haddana wax walbo loo yeeriya sabuuradda horteena ku qoraya waad arkayseen qiraa'adiina waad arkayseeno ee warqad yaa loo dhiibayey qoraal uu ku yaallo maca daalika haddana way akhrinayaan waxa ku qoran ardaydan hadda waxay ka soo gudbeen oo barteen wax qoridii iyo wax akhrintii ay ka soo gudbeen maanta waxay diyaar u yihiin inay bartaan kitaabka ilaahay iyo culumta sharciga kale inay u gudbaan oo ay bartaan ayay diyaar u yihiin dadaalka dheeriga ay bixiyeen maamulka almanaar iyo macalimiintooda waxaan leenaha khayr allah in siiya ilaahayna miisaanka xasanaadka idinkugu dara kama marnayn waalidiinta oo dhankooda si weyn u soo dhoweeyey heerka ay gaareen ubadkooda cizigan iyo maanta sharaftan ilaahay subxaana watacaala baana siiyey gabdhaha muslimaadkan khaas ala hadlahayaa walaalayaal caruurtan yarirka ah oo dasheen walaalayaal sharaftan iyo cizigan maanta diinta ilaahay bay ku heleen walaalihii soo baray oo maaragtay macalimiinta ciziya sharaf baan ilaahay aga baryayaa jannatulfirdows waxaa ii qalinjabisay maanta gabadhaydii sukayna cali ibraahim ilaa ayaa ii barakeeyo dhammaan ardayday qalinjabisayna allah wada barakeeyo waalidiintoodana allaha ka dhiga kuwii ku anfaco waxbarashada arday baa ii qalinjabiyey anna waa qalinjabiyey waxaa u qalinjabiyey canugeyga wuxuu baranaya inaa fahmo anna aan la fahmo guriga ku wada diyaarsano dhammaan waxaan ahaa arday canugaagii markuu qalinjabiyo adigana waad ka soo qalinjabisa kaaga kaleeta adaa ku filan marka waalidiinta dhammaan waxaan ku boorinayaa inay wax bartaan tan iyo muddadii la aasaasay almanaar waa dufcadii saddexaad ee ay soo saartay kuwaasoo heer sare ka gaaray qorista iyo akhrinta halka sidoo kalena ay mu'asasada bixiso adeegyo kale oo waxbarasho mahadsanid dhuubow toddobaadkii afaraad waxaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiran si dardar leh kaga socota xamlada dacwiga ah ee irshaadul ummah ilaa sabiil irshaad waxaa inoo hayaa walaalka cabdiqani maxmed iyadoo maalintii soddonaad degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan si habsami leh kaga socoto xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad waxay lajnada wilaayada u xilsaartay gaarsiinta xamladaha bulshada ku dhaqan deegaanada wilaayada gaareen deegaanka baarka oo labaatan kilomitir u jira magaalada beledweyne iyagoona halkaas kulamo kala duwan kula qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada deegaankaas qaar ka mid ah bulshada deegaanka baarka oo ay ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa sheegay in xamlada ay soo gaartay islamarkaana dhankooda ay dhaqangelin doonaan qodobada ay xambaarsan tahay xamladaas ceelka baar magaaladana waa beledweyne labaatan kilomitr ay jirtaa dacwada magaceeda waa irshaad alumma ilaa sabiili rashaad shacaa'irteeda kullukum raacin wa kullukum mas-uulin can raaciyati ceelka baar inagoo joogno taasoo laga wada hadlay wax badan oo fara badan oo kala nuuc nuuc ah sida gaadiileyda wax alla wixii xumaatay laga reebaya xarqaanleyda sidoo kale timijarayaasha libaaska jibdhaha waalidiinta ayagana macalimiinta kullukum dhammaantood intaasoo dhan xumaatida laga reebaayo intaasoo dhan waxyaalaha laska mamnuucay waxaa kamid ah taleefanada waaweyn internetka kaamirayaasha waxaasoo dhan kulli maraq digaaga waxaasoo dhan kulli waa waa laga hadla waana dhaqangeli doonaa meesha hadaan joogo waxaa waye ceelbaar wada marka xamlada waa nasoo gaarsi ilaayadi waa noo yimaadeen waxna waa na amreen waxna waa naga reebeen waxaa kamid ah soogaan dheeraysanayo waxaa nagala jooji horta oo nagala mamnuuciyo ma la arki kara nabadahay bac marax digaag soo ilaahay raalli ka noqdo marka hasiiska inaan muxuu ahay amarkaas aan qaadano oo si ilaaha darti aan u qaadano intaan gaarsiin karna aan gaarsiino diyaaraan unahay taas waa qaadanay muddo bilah ayay si dardar leh xamlada irshaadul ummaha ilaa sabiili rashaad kaga socotaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan waxaana xusid mudan in lajnada wilaayada u xilsaartay xamlada ay muddo bilah safar ku soo mareen miyiga iyo magaalooyinka wilaayada hiiraan iyagoona xamlada gaarsiiyey bulshada qeybaheeda kala duwan mahadsanid cabdiqani warbixintaasina waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii oo aad ka dhagaysanayseen idaacaddii islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh